Hay'adda aqoonsiga qaranka Soomaaliyeed ee NIRA ayaa si rasmi ah maanta waxay magaalada Gaalkacyo galmudug kaga bilowday bixinta kaararka aqoonsiga qaranka kuwaas oo la siinayo dadkii horey xarunta iskaga diiwaan geliyey. Daafurka bixinta kaararkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka degmada Gaalkacyo Galmudug. Wareen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmadaas ah oo qeyb ka ahaa dadka kaararkooda qaatay ayaa u mahad celiyay hay'adda aqoonsiga qaranka ee NIRA.
waadin soomaaliyeed wuu ahaa maxaa kuu caddaynhayaa maanta loo keenay ilaa dowladda federaalka galmudug ilaa heer gobol maamulka galmudug waxaan uga mahad celinaynaa suurtagelinta xaruntan shaqadii caddaynta muwaadinnimada lagu caddaynayay inaad caddaato oo cidda aad tahay iyo meesha aad ka timid amni ahaan bay waxtar u leedahay nafteennay waxtar u leedahay qofku wax kastuu la kulmi karaa baahi kastoo aqoonsi u baahan yahayna tixraaciisa waa wixii lagu ogaan lahaa oo uu ku mudan lahaa inuu codayn karo waxgadan karo dukumiinti kala qaadan karo ogaan karo meesha uu ka soo jeedo
dhammaan waxaa rabaa in ummadda soomaaliyeed ugu baaqo warka badin mahayo in qof waliba aqoonsigiisa iyo wuxuu xaquuqda u lehay inuu qaato si gaara gobolka mudug
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor maxamuud maxamed shiino awowe ayaa isla dhankiisa ka hadlay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta qaato aydhiga aqoonsiga kala mid noqdo dadkii ugu horreeyey ee qaata maantana waxaa ilaahay xamdigiisa inaan national idgii dadkii ugu horreeyey ee reer muduga oo qaatay inaan ka mid noqonno waana ka mahad celinayna hay-adda shaqada weyn ee u hayso waxaan rabaa inaan dardaaran u jeediyo dadweynaha reer galmudug iyo kuwa soomaaliyeed soomaali waan ahayn laakiin sano kadib waxaa noo suurto gashay inaan caddayno cidda aanu nahay sidaas awgeed waxaan u sheegayaa dadka reer mudugga ahay inay isdiiwaangeliyaan waa muhiim national id waxyaalo badan ayaa ku xayiran gudoomiyaha degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa u baaqay bulshada gaalkacyo ee aan weli isdiiwaangelin inay isdiiwaangeliyaan si ay u helaan xuquuqda xaq u leeyihiin oo qayb ka tahay qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka
dafcaddii koowaad ee bulshada reer gaalkacyo iyo reer gobolka mudug isdiiwaan geliyey maanta in i d-ga loo keenay aada iyo aad baan maaragtay hay-adda niira kaga mahad celinaynaa iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo dowladda galmudugba arinta runtaas waa arrintaas waa fursad weyn ee ummadda soomaaliyeed aada iyo aad qaali ugu ah maantana waa ku faraxsanahay in aniga shakhsiyan i d-ga aqoonsiga maaragtay ummadda soomaaliyeed ee nafteeda ugu horeysana maanta kaygii qaato aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa waana fursad ummadda soomaaliyed usoo hoyatay waxaana codsanayaa in la isdiiwaan geliyo dhammaan bulshada reer gaalkacyo reer gobolka mudug iyo reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliya sababtoo ah qof aan aqoonsi lahayn waa taargalaan wey marka arrintaas aad bay muhiim noogu tahay hay-adda niira ayaa galmudugga xarumaheeda waxaa qeybka magaalada gaalkacyo iyadoo sidoo kale xarumana ku leh magaalooyin ay ka mid yihiin cadaado dhuusamareeb iyo caabudawaaq